qalabkan iyo dabooyinkan caafimaad ee la gaarsiiyey deegaanka tabakal ee degmada afgooye ayaa ahaa mid ay baahi weyn u qabeen xarumaha caafimaad ee ka jira deegaankaasiya waxaana gaarsiiyey hay-adda gedo waxaana gudoomiyey maamulka deegaanka tabakal gudoomiyaha arrimaha bulshada ee deegaanka tabakal oo gudoomiyey qalabkan iyo dabooyinkan caafimaad ayaa ugu horeyn ka hadlay daawadan iyo qalabkan ay keentay oo gargaarka degdega ah deegaanka tabakal kormeerkii ay sameeyeen maalindhaweed iyo assessmentigii ay sameeyeen oo ay ka soo jawaabeen toddoba hay-adood oo meeshaan timid oo kormeertay ay ugu soo hormareen aad aad ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa wax ka badanna waan ka sugaynaa waxaa kaloo noo dhiman daawadii oo qaxootiga iyo halka in la geeyo oo mataqaanaa ay sii kormeeraan meesha oo mobilka ah inay sii kormeeraan hadda iyo isbitaallada kaleoo hadda deegaanka ku yaalla dhanka kale waxaa dhankooda hadlay cabdicasiis axmed gudoomiyaha maamulka tabakal iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose iyaga oo ka mahadceliyey deeqdan sidoo kale waxaa u mahadcelinaynaa gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha arrimaha bulshada oo shaqadiisa ee tahay oo isagoo ka wakiil ah gudoomiyihii gobolka shabeellaha hoose annagoo ah maamulkii deegaanka tabakal arrinkan waa soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa hay-adda gado in mcejyada ku yaalo deegaanka tabakal ay badan yihiin baahiyuhu aynan intaan ku ekeen waa mid ka mida had maanta amarjansaha ay soo gaarsiiyeen meelo badanaha jirto barakacyaasha ka mida meesha barakacyaasha waxay leedahay mc h kale oo u gooniya leedahay deegaanka deegaankiina waay mar kale ku soo dhowaada insha allah tacaala annagana gacmo furnaan ugu soo dhowaynaynaa amnigiina marka horta waxaan inkaa codsanaynaa intaan iyo tan waa inkaga mahad celinaya tan iyo tu ka badan iyo macal hay-adaha kale oo hadalkeena maqlaa inay maaragtay deegaankan waa deegaan cusub oo waa aragtaan inay maaragtay baahiyaheenna inay maaragtay si degdega uga soo jawaabaan sida guddoomiyuhu ou sheegay hay-adaha waxbaa la sheegsheegaa annagu wax shuruuda markay wax soo qaadayaan inaan amnigooda ilaalina laga yaabay wax kale oo meeshaan yaalla oo shuruuda oo ku xiran uma jiraan marka waxaan kaloo u mahad celinayaa guddoomiyihii gobolka oo arrintan aad noogala shaqeeyey maamulka degmada deegaanka oo had iyo jeerba maaragtay u taagan dhibaatadan meesha ka jirta iyo amnigeeda iyo horumarkeeda aad iyo aadaan inkugu mahad celinaynaa lainku ammaani maayo waa waajibkiin iyo waxaad xilka u qaadeen aan rabnaa anoo hadalka soo gebagabaynay aad maaragtay waa gargaar degdeg waa jawaabti koolaale wax nagu filan iyo wax deegaankan ku filan iyo wax u dhow midna maaha waana soo aragteenoo indihiinnaad ku aragteen marka aad iyo aadaan inkugu mahad celinaynaa hay-adda gedo jawaabta sida degdega ad uga soo jawaabteen waxaan wax ka badanna waa inka rajaynaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo si kastaba qalabkan iyo dabooyinkan caafimaad ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan goobahaasi lagu sameeyey kormeer iyadoo bulshada deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen